soddon iyo afar arday oo dhammaatay xirfadooyinka farsamada galanta iyo magaalada boorama welibaasi wada jaray shahaadooyinka guddoonsiyey wasaaradda walbarashada somalilan iyo hay-adda soosta iyo oona inmudee ka gudi jareen baradowka farsamooyinka galanta si yagay bankuqaadanta maaraynta nolola reersho walyaabaiyo baradeen waliba munaasabada ku qayb galay mas-uuliyiin maamulka hay-adda soosta waalidiin carday macalimiin dhalinyaro iyo ururada bilaanta ankoreen walibasi wada jareen ku hadaleena xaflada maamulka hay-ada soosta iyoona faahfaayeen walyaabo iyo baradeen ardayda maadaama hay-ada yeetato maalgeliyase goobo xirfadooyinka galanta iyo ka baradayeen ciyaalka
waxaa la sameeya dhiirigelin baa loo sameeyaa dhiirigelin marka loo sameeyo xirfadda nolosha ayaa xataa lagala hadlaa in muddoa intaa wixii ka dambaysa qof kastaa wuxuu doortaa waxuu doonayo inuu barto maanta halkan aan u fadhino sagootintoodii iyaguna tiradoodu waxay dhan tahay labaiyo soddon arday lixiyo soddon qof oo baranayay isqurxinta iyo lixiyo toban qof oo baranayay qaybta dawaarka intaa waxaa noo dheer xagga dhallinyarta waxaan ka caawinaa ardayda awoodi kari waayey inay iska bixiyaan fiida jaamacadda waan ka caawinaa intii taalka iyaga ah shayga ugu weyn marka waxa weeye inay ka go-an tahay ardaygu inuu waxbarto oo aanu waalidkiina khasaarin annagana aana khasaarin qarankana aanu khasaarin waxaasoo ummadiiba ku xisaabtamaysa
oo kollay dhowr cisho ka hor gebagabaysmay tirada guud ee ardayda aan waxbarnay ee ka baxday xaruntu waxay dhan yihiin laba boqol iyo lix arday markaanu ku darno gruubka maanta aynu fadhinno labada boqol iyo lixda arday waxay barteen siddeed xirfadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dawaarka qurxinta cuntakarinta fideogaraafiga ama sida loo duubo kamaradaha iyo wax loo daabaco solar energy sida moolilada loo hagaajiyo sideeddaa xirfadood ee kala duwan bay barteen mar kastana waxa u garab socday xirfadda loo yaqaano hal abuurkakolley hadalka badin maayo wakhtigoo kooban ardayda maanta halka ka baxday laba xirfadood bay barteen waa dawaarka sida uu ka dhawaajiyey sarkaalka ka socday hayada soos axmed iyo waxay barteen qurxinta waxayna isugu jiraan lix iyo toban iyo lix iyo toban waxa dheer laba arday oo iyaga aanu si mutadawacnimo ah ku barnay oonan barnaamijkan ka mid ahayn laakiin hadda xirfadda qaatay oo shahaadadana insha allah heli doona sanad walbana waxaanu ku darnaa inta barnaamijku noo qoodeeya maahayna in kale oo dadka nugul ama dayarta ah ayaan mar kasta ku darnaa ka dambeyntii waxaanu ku mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda walbarashada iyo weybayo ballan qaadana iyo galan ku jeysada doonaan korangaadowka gobolla ka baradow xirfadooyinka farsamada galanta badan aan anagu iska soo galno ka wasaarad ahaan wuxuu kaloo uu nagala shaqeeyey dhinaca child protectionka oo waxaa jira miiting bil kasta la qabto miitinka mashruucan baa laga maalgeliyaa sidoo kale ardayda waxbarashada awoodi kari weyda inay tagaan buugta iyo balcadda iyo waxyaalahaasna waa laga caawiyaa marka waa mashruuc aada u ballaadhan sidoo kale waxaa jira hooyooyin loo sameeyey dallado oo iyagana la siiyo garaan ay ku shaqaystaan ama lacago ay ku shaqaystaan marka waa mashruuc run ahaantii ay ku faa'iideen baan odhan karaa dadka reer boorama hay-adda soosna aan waxaydan ugu mahad celinayno sidoo kalena aan ku dhiiri gelinayno mashaariic noocan oo kalaa kana sii ballaadhan inay gobolka keenaan si ay dadku intaa imika ka faa'idaysatay inka badanna ay uga sii faa'iidaysato wasaaradda waxbarashada waxaa ka go-an inay fursadda waxbarasho u abuurto qof kasta oo muwaadina gaar ahaan inta joogta gobolka awdal waan anigu afkoodii maanta aan ku hadlayo laysanska ay ku shaqayso wasaaradda waxbarashada siisa si friiliya soos tiimka hay-adda soos waxaanu kula shaqaynaa wixii ay farsamooyin inooga baahdaan si friiliya annagoon coordination ka qaadan oo kharash ka doonayn baanu la shaqaynaa taasi waxay muujinaysaa markaa sida ay wasaaradda waxbarashada uga go-an tahay